بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد waa arrimo muddo soo socday wax hadda bilowday ma aha meeshii ugu dambeysa ayay gaartay caalamul islaami intaasoo bilyan oo muslimiin sheeganayso wixii maanta ugu qiimaha badnaa oo laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah ugu qiimaha badnaa wixii kaloo dhan marka lasoo dhammeeyey oo laga tagay oo la baabi'iyey oo laga dagaalamay ayay maanta waxay maraysaa in khayru khalqillaahi oo towxiidkeen uu ku xirnaa in maanta la aflagaadeeyo marka waa wax aada looga naxo weye waa wixii islaamku ugu dambeeyay ayaa maanta laysku haystaa wixii oo dhan waa laga soo tagay wixii oo dhan xukun iyo shareeco iyo gacan la gooyey iyo jihaadi waa laga soo tagay waxaa laysku haystaa khayru qalqilaya maanta in la caayo marka waa wax ku haboon maanta siday culammada dhihi jireen dhulka korkiisa in la joogo waxaa ka khayr badan dhulka hoostiisa in la galo maxaa loola jeedaa oo maaragtay sidaan xadgudubyada intaan la eg oo soo noqnoqonaya loogu kacayaa maxay tahay ujeedada ka dambaysa bismi llahi raxmaan raxiim ujeedada qofo sibuu u arki karaa laakiin aragtideeda shaksiga waxaan is leeyahay waxaa weeye gaaladu waxay rabtaa way ku kasbaynaysaa dimuqraadiyadaa sheeganaysaa dhaqaalaa lagugu bixiyaa waa lagu difaacaa dowladaa lagu dhisaa marka dimuqraadiyaddii la sheegaya xaggee ka gaarsiisantaha lagaa fiirinayaa waxaa la rabaa in lagaa tirtiro wax islaam iyo diin iyo shareeco sheegan mar lagaa tirtiro meesha ugu dambaysa marka lagu gaarsiinaya marka waa kasbayn la kasbaynayo caalam islaami heerka uu maraya la kasbaynaya soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha mudaaharaadyada faransiiska falku ku kacay looga soo horjeeday ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn hadday tahay dhanka somalilan hadday dhaha tahay dhankan federaalka iyo dowlad goboleedyada ay joogaan meel aysan ka dhicin waa ay yaryihiin madaxdii maamuladuna meesha kama muuqdaan waxayna lahayn carada anagaa ka dowlada anagaana hogaan idin ah mararka kale waa la arkaa markaan faransiiska laga hadlaya waa la waayay xagee qabteen bismi llaahi raxmaan raxiim xaqiiqda marka laga hadlo waxaan aa ku sheegaysaan dowladda ama aa ku sheegaysaan baarlamaan ama xildhibaan aa ku sheegaysaan hal qof oo maamulkaas dowladda sheegana ka tirsan guddoomiye waaxeed ba allaha ka dhige hal gabar oo dowladda ka tirsan ama hal wiil ama hal nin oo ka tirsan oo ka qiiray ilaa hadda ma yaraatay haba yaraatay ma jiro hal qof oo ka hadla ma jiro hal qof oo yidhi nabigeena calayhi salaam maxaa saamil hal qof one single person ma jiro oo ka dhiidhiyey ama ka banaanbaxay ama soo istaagay ama cod ka bixi haba yaraatay ma jiro taa waxay ku tusinaysaa oo xaqiiqo ah waxaan dowladda lagu sheegaahoo dhan ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama ciidan ha noqdo ama taliya ha noqdo ama jaajuus ha noqdo kulligood inay murtadiin gaal raacyiina ka cadaynayso qur-aankeena ku taala faransiisku muxuu u qabtaa dowladda federaalka bismi llahi raxmaan raxiim dowladda federaalka sideedaba waa dowlad sheer lagu wada yahay dowlad sheer lagu wada yahay sida soomaali loogu qeybiyo four pointy five ayaa dowladana four point five gaalada u qaybsataa qaar yurubiyaanka haysto qoloba saamiya ku leedahay yurubiyaanka qaar uu haystaa wasiiree keensana yurub ka socdo maraykanka qaar buu haystaa four point five kiisa maraykanku keensanaya carabtu qaar bay haysataa four point five xagga keensanaysaa turkiga qaar buu haystaa four point five marka faransiisku wuxuu ka mid yahay dowladaha ugu xooga badan leh ee four point five kooda si fiican u qaatou ka mid yahay saamigooda si fiican u qaato ka mid yahay maxaa leeyahay yurub maanta markii la yihahdo laba dowlada ugu xoog badan waa faransiiska number one ah ingiriiskana oo kusoo xiga mid walba wasiira u joogo mid walba wasiiru soo dirsanaya xildhibaanuu soo dirsanaya basaboru wataa haddii wax yar ee dhacaana fiiriye indhaha kala fura soomaaliya maalooda waxaan arkaynay waxaan la yaaba cajiibka ah markii la yidhi coronavirusa dhacay oo dowlad walba ummad walba dadkeeda ha ka soo bixiso meelaha ay ku dhaceen markii la yidhi dhammaan wasiiradii soomaaliya ee xildhibaanadii intii baasabooro haysay nin walba qaar faransiiskaa qaaday qaar maraykankaa qaaday qaarka iskandinabiyankaa qaaday kulli waa laga saaray maxay ku tusinaysaa waxaan inay yihiin camiil dibadda laga soo dhistayoo shaqaalo cumala inay yihiin ku tusinaysaa maanta waxaa kala qaalisan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la taageero oo loo hiiliyo waxaa kala qaalisan dhammaantood baasaboorkaas gaalada kala qaalisan nin walba wuxuu leeyahay haddii aan hadlo baasaboorka laga qaadaya yaa qaalisan marka baasaboor xun iyo nabi maxamed khayr khalqilaahi oo lacaya maanta yaa qaalisan dhammaantood waxaa u diidaya inay nabi maxamed u hiiliyaan waa baasaboorkaas iyo jinsiyadaas gaalada ay qaateen waxaan la socnaa faransiiska bilo ka hor saddex toban askari in looga dilay maali oo mujaahidinta maali ay dileen dowladda federaalka waxay ahayd ciddii ugu horreysay oo u tacsiyeysay marka nabi maxamed alayh salatu salaam faransiisku uu caayana way ka aamustay maxaa kaleda tahay waa xaqiiq jirta wey haddii meel xaggee ku taala xaggeen u tala waa galbeedka africa naga jirta anagana xaggeen joognaa bariga afrikaan joognaa galbeedka africa dad kala waxay ku laayeen oo muslimiin mujaahidiina faransiisay ku laayeen ya ninkii ugu horreeyey dowladdii ugu horreysay ee ka hadashay soomaali ahayd waa ka xunnahay falkaas dhacdada argagixisada waa ka soo horjeednaa waa cambaaraynaynaa ay yidhaahdeen faransiiska maanta nebi maxamed suur xumaynaya islaamku ka soo horjeedaa calan buu u sheegahaya madaxweynahooda hadlahayo carar waa kaase farmaajihi murtadiinta lujug ha ka hadlaano carar wir ha ka hadlaano maalin la weeday ka hadleen baa la yidhi dhegaysta hadalkooda idiin sheegayaan walaalo sooda waxay yidhahdeen arrimaha caqiidada iyo diinta falagelintoodu waxay taageeraysaa dhinaca argagaxda ilaah idinku dhahay hadalkaas ma hadal diin lagu difaacayaa mase waa hadal faransiiska lagu difaacayo waa hadal faransiiska lagu difaacayo wey oo faransiiska lagu garab taagan yahay walaalo waa ku jecelnahay faransiisow arrimahaas haddaad taabatid dad wax magarada ha kici doonee ha isku taabana waa ku naseexaynayna waay mooyaane ma ahan diin iyo caqiidal difaaca ma ah nabi maxamed alla suura calayhi salaatu wasalaam ya nabi maxamed caqiidada noo dhimanoo samayleed maxay tahay ya nabi maxamed calayhi salaatu khayru khalqillaahi ayaa kartoon laga fasooray oo lasoo taagan yahay maanta maaragtay waa ku celinaynaa waa samaynaynaa ka tegi meel taage war waxaas waa idibdarro nabi maxamed ma sawri kartaan gaalo gaalo dhashbaatin carar waa kaasa yidhahdeen waana atixaada waxaana akhrisnaasa ay dowladaha ku sheegaysaan ama xildhibaan aa ku sheegaysaan ama wasiir aa ku sheegaysaan carar hal nin intuu soo istaago faransiisoo kadaab baa tahay nabigan wax kama sheegi kartid beenaalaa tahay waa kula dagaalma car ha yidhaahdaano ummaddan waxaa ku fadhiya culamaa usuu culamaa usuu-a ummaddan baabi'isay culummadan gaaladana la jirta ee la sameynaya taxasubka ee lagu leeyahay gaalada kirishtaanka ee kiniisadda iyo muslimiinta midaysan la leeyahay waa akhasu naaska ugu daran wey kuwaas weeye kuwada islaamka maanta ninkii maanta nabi maxamed u gargaaray ee naftiisa bixiyey ee u qiirooday ee nabi maxamed adaan kugu furnaa nafteeda u soo baxay ya akhasu naas wadaad sheegana baa wuxuu leeyahay maarata warkaas waa ka soo horjeednaa fal argagixiso waayo waxaasaa caalam islaami baabi'iyey waana la ogaaday maanta hal culummo sheeganaya oo maanta soomaaliya ka hadlay oo dhihi karo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa la aflagaadee waa ka soo horjeedna carar waa kaasi keena in yaroo muslimiin oo daacade oo masaakiine iyo in mujaahidiina oo marka horeba u go'day inay nabi maxamed difaacan u go'do nafta u diyaarisa mooyaane carar wixii soomaali culummo loo sheegay ama lagu sheegay culummada maaragtay ee soomaali lagu sheegay ama guddiga culummo lagu sheegay carar waa kaas ha laga keeno ummadda waxaa dila marka dowladahan riddada ah iyo waxaa dila culamaa usuu a dishay labadaasna ilaahay ka qabta subxana wa tacaala